Gudoomiyaha ururka dhalinyarada degmada Jawiil ee gobolka Hiiraan oo u waramay Radio Bernula ayaa codsaday in ururka laga caawiyo qalabaynta xafiis ay ku shaqeeyaan. Waxyaabaha ay u baahan yihiin in laga caawiyo ayaa waxaa ka mid ah kumbuyuutarro lagu kaydiyo xogta, soolar la isticmaalo xilliyada ay maqan tahay korontada iyo waxyaabo kale. Shucayb cali macalin sheekeeye gudoomiyaha ururka dhalinyarada degmada Jawiil ee gobolka Hiiraan ayaa ka waramaya waxyaabaha ay u baahan yihiin in laga caawiyo.
Waxaa haysato duruufooyin badan ma hayno soolarada hadda xiliga ugu darane korontada tagtaa oo adiga toddobada saac salaada duhur markii la tukado kooda duhurnimo marka xiligaas wax lagu shaqeeyo oo xafiiska orka dhaliyada inta lagu fadhiisto ama waxaan ku qoranayna ama aan ku sheekaysanayna annaga ama aan baahi qof oo cabashadiisa aan xalinayno laguma jiri karo asbaabta kuka keenaysa waxay tahay marka korontadii xiligaas tagtay waxay u baahan tahay agab soolara la saaro marwaaxado lagu xiro ama arculation si loo yaqaanaba oo ah mukayf saas marka lagu guto waajibkii dhalinyaranimo shaqadii looga taagnaana aysan u dayacmin inaysan kuleyl iyo waxaas uga tegin inay koronto maqan aysan ku dayicin intaba oo shaqadeena hore usii socotaan jecelna habeen iyo maalinba oo habeenkiina ay nalalkaas dhianayd ay noo ahaadaan marka waa kow labo kombiyuutaradii aan ku diiwaan gashan lahayn xogta dhalinyarada ama aan ku kaydsan lahayn ayagana waa weli ma hayno waa u baahan nahay waa masti ma dhalinyaraa leeyahay waa loo baahan yahay in lagu shaqeeyo in bulshada lagu wacyigeliyo in xogta lagu aruuriyo lagu kaydiyo warqadan waa wax dhuman karo wax dhumi karo laakiin wuxuu qofku gacanta ku qaadanayo marna gurigiisa dhiganayo marna uu goobtiisa shaqo dhiganayo marna uu dab asaga meel uu joogiyo gashanayo qaas oo ah ma fududa laakiin warqadaha waa laga yaabaa inay waxaysmaan marka shaqada nagala rabaa annaga inaan baahidaha aan qabno intaa kamida iyo in kasii badan waana jecelnahay inaan annaga ka guulgaarno annagoona qofku dhibaateyn ama qofku dhibin waxaana jecelnahay dadkii ay hadda qusayn ay u tahay ama xiriirka dhalinyarada oo kaleeto dadka qaabilsan dib u habeynta amniga oo kaleeto dadka ka shaqeynayo dhalinyarada wacyigelisa iyo agabkooda waxaas dhan dadaa ku howlan dhalinyar annagoo kale ah marka waa jecelnahay inaan mar ismaqalno ama isla kulanno is aragno dhib male waa ka wada xaajoon doona waan heli doonaa ilaahay nafta baaqadu nooga dhigo waxaana guddoonsiinaa nafta samir si sababtoo ah shaqo badanna waan isugeysaa way adag tahay maxaana naga dhiman uma joojinayno waxaana naga dhimana shaqa ma qaban karna nama dhahayno waxaan ku qaban karno say noqotaba ha noqotee waan ku qabanayna insha allah mana uga abiyeelayno ilaah doo nafta baaqi nooga dhigo ururka dhalinyarada degmada jawiil ayaa horey u sameeyey dadaallo ay ku horumarinayaan adeegyada ay bulshada u baahan yihiin sida nadaafadda waxbarashada iyo dayactirka buundooyinka